إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجامع أيام كدحجرني باب كان باب الوهب من مساوئ الأخلاق أيام كدحجرني وعن أنس رضي الله عنه قال qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man kafa qofkii celiya qadabahu cadabiisa kafa allaahu canhu ilaaha xaggiisa ka celiya cadaabahu cadaabkiisa qofkii markuu cadhoodo cadhadiisa aan fulin oo celiyo cadhadiisu inay fusho ka celiyo naftiisa hakiya ilaahay baa cadaabkiisa ka celiya akhrajahu qabaraani ayaa soo saaray xadiidka fil awsadu ku soo saaray walow xadiidka waxaa u sugnaaday shaahidun min xadiidi bni cumar cabdullahi bni cumar xadiidkiisu uga sugnaaday radia allaahu canhumaa shaahidkaasoo cinda bni abidunya ibni abidunya agtiisa ku sugan xadiidka sanadkiisa daciif nin ahaa ku jira oo la yidhahdo khaalid ibnu burdi khaalid ibnu burdina waa nin daciifa imaamulbukhaari taariikhduu ku sheegay xadiidkan tarjamada khaalid ibnu burdi markaasuu yidhi laa yutaabacu calayhi marka ninkaasoo aad u daciifa ayaa ku jira laakiin shawaahiduu leeyahay sidaas darteeda shawaahidda ayaa ahlcilmiga gabalkooda xadiiska ku qawiyeeyeen wuxuuna faa'iidaynayaa qofka qawiga ee qiimaha leh ee ilaahay agtiisa qiimaha leh kale inuu yahay qofka markuu caroodo naftiisa cishada oo caradaasu waxay amraydo aan fulin oo caradu waxay amraydaa aarso iyo wax iska dhici iyo qofkaan ka cilbaal iyo taas qofka aan fulina celiyo qofkaas ilaahay cadaabku waa ka celiya wa can abi bakr sidiiq radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yadkulu ljannata jannada ma galo khibun qiyaanaalow walaa bakiilun bakiilna ma galo walaa sayi'u lmalaka cidda uu milkiyey qofka si xun ula maamulana jannada ma galo akhrajahu tirmidiyaa soo saaray wa farraqahu wuxuuna u kala saaray xadiidayni oo laba xadiid uu ka kala dhigay wa fii isnaadihi sanadkiisana dacfun ayaa ku jira sanadka xadiidka dacfiya ku jiro wuxuu ku wareegayaa sanadka xadiidku nin la yidhahda farqat ibnu yacquub asabaki farqat ibnu yacquubna waxa weeyaan a'imo badana daciifiyano yaxya ibnu maciin iyo bukhaari abuu xaatim nasaa'i iyo qayrkoodba leh ninkaas daciifka ah ayaa sanadka uga jira macaanida u tusaana waxa weeye laa yadkulu ma galo aljannata jannada khibun khibi iyo khabi labadu waa ku bannaan yahay bifatxi ilkhaa wa kasrihaa wa tashdiidi ilbaa marka khabun iyo khibun waa qofka khaddaaca ah dhagarowga oo dadka badanaaba dhagar inuu kula dhaqmo shaqadiisu tahay haddii uu waabkata wax gadaa inuu wax dhaqru isku dayaa oo wax ka hoos bixiyo hadduu dadka la hadlaa hadalka inuu hoos kahoos u hoosgeliyo waa qof asagu dadka markuu la macaamilayo waxa weeyaan dhagaar aan ka marnaanin oo fasaadkaas dadka kula dhaqma marka kaas waa midka koobaad qofka labaadna waxa waa bakiilka waa qofka xaqii ku waajibay diida ha ahaato sadka ku waajibtay ha ahaato biilalkii iyo nafaqaadkii ku waajibay ha ahaato kafaaradii ku waajibtay xuquuqdii ku waajibtay oo laga doonaayey uu ku dhegaaho ku bakiilaa markaasuu diidayaa uusan bixinayn qofka saddexaadna sayiulmalaka weeye sayiulmalaka waxaa loola jeedaa waxa weeyaan sayiulmulki cidka si xun u maamula cidda uu milkiyo addoommadiisa dadka uu mas-uulka ka yahay qofka sida xun ula dhaqma ee sida xun u maamula waxa weeyaan addoommadiisa iyo cidda uu u taliyo kaas weeyaan akrajahu xadiidka tirmidida soo saaray waa faraqahu xadiidayni laba xadiid ahaan ugu kala saaray tirmidi wa fii isnaadi dacfun sanadkana dacfiga uga jira waa sheegno farqad ibnu yacquub asabaki ayaa ku jira waa daciif wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man tasamaca qofkii dhegaysta xadiida qowmin dad xadiidkood walxaalna dhegaysahuun dadkaasu lahu qofka kaarihuuna ay nacayaan subba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhegood al'aanu ka maar la dhalaaliyey yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha yacnii waxaa loola jeedaa alrasaasa aanuga waa rasaasta rasaasta waa maarta maartaa la yidhahdaa rasaas akhrajahu bukhaariyaa xadiiska soo saaray man tasamaca sidaas ayaa nusqooyinka buluuqa ku sugan cabdullahi bnu saalix minca wuxuu yidhi waladii fi lbukhaariyi waxaa ku sugan saxiixbukhaariga istamaca qofka dhegaysta tasamaca iyo istamacana farqigaa u dhaxeeya oo waxa weeyaan istamacada waa dhegaysi caadi ah tasamucna wuxuu tusaa takalluf qof isku kallifaya inuu dhegaysto isku kallifo aad u soo qasta inuu qofkan war ka keeno oo warka ay ku wada hadlayaan uu wax ka maqlo kadib waxaan ku arku yidhi tasamacadu waxay ku taallaa musnadka imaamu axmed jalladka afraad sagaashan safxada ah marka wuxuu tusayaa qof oo shaqo ka dhiganayo qofkan inuu warkiisa soo dhegaysto waa tajasuskii oo ilaahay uu diiday oo yidhi walaa tajasasu waxa weyan haysjaajuusinina tajasus waxaa la idhahdaa hadal qofku inuu hadal qofkan raadiyo oo uu baarbaaro si uu waxa weeyaan xumaantiisa u ogaado tajasusaa la idhahdaa tajasus marka ilaahay waa diiday oo ilaah wuxu uhi walaa tajasasu ha isjaajuusinina marka shaqo aad u xun weeye qofka qofka muslimkaa inuu tajasuso oo ceebihiisa iyo xumaantiisa uu raadiyo dadkiioo sheekaysay laba qof iska sheekaysanayda oo uu isku dayo inuu warkooda bal ogaado oo uu dhegaysto ayaguna aysan doonin in la dhegaysto marka waa xaaraan mana bannaana man tasamaca qofkii dhegaysto isku kallifay inuu dhegaysto xadiida qowmin dad warkood walxaal dhagaystahum dadkaasu lahu asaga kaarihuna ay nacayaan subba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhegood al aanu ka maar la dalaariyey yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha yacnii aanuga wuxuu ula jeedaa alrasaas yacnii alrasaas ayuu ula jeedaa akhraja albukhaari ayaa xadiidka soo saaray wa can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuululaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam duubaa jannadii wanaagga badneed liman qofay u sugnaatay shaqalahu u mashquuliyo caybuhu ceebtiisu can cuyuubi naasi dadka ceebahooda duuba waa mu'anafu adyab waxa weye mudakerkii waa adyab shay wanaag badan adyab waa shay wanaag badan oo mudakerkii weeye mu'anafkiina duubaa weeye tii wanaagga badneed marka tii wanaagga badneed waa jannada ahlcilmiga gabana waxay dhahdeen duuba waa geed jannada ku yaalla waa geed jannada ku yaalla duubaa tii wanaagga badneed liman qofay u sugnaatay shaqalahu uu mashquuliyo caybhu ceebtiisa can cuyuubinaasi dadka ceebahooda uu ka mashquuliyo qof ku mashquula ceebtiisa inuu naftiisa baarbaaro ceebaheeda siduu u ciilaaji lahaa oo ceebtaas naftiisa uga suuli lahaa ku dadaala qofkaas ayaa jannada iskaleh ka mashquula dadka kale ceebtooda iyo xumaantooda inuu baaro oo uu ogaado oo raadiyo dadka dabagalo waxa weeyaan akhrajahu xadiiska bazaara soo saaray biisnaadin xasan sidaas ayuu xaafidku halkan ku yidhi xadiidka sanadkiisuna waa daciif alweliid ibnu muhallib nin la yidhah waa ku jira waxaa kaloo ku jira nin la yidhaahdo annatri ibnu muxriz oo majhuul ah ninkaanatana waa daciif waa daciif sidaas darteeda xaafidu dahabi siyaru aclaami nubalaa juska toban iyo saddexaad shan boqol konton iyo toddobo شaن بqل كnton iyo toddoba juزka toban iyo saddexaad wuxuu yidhi haadaa xadiiث waahin isnaad xadiidkaana waa xadiiث sanadkiisu ضaciif uu yahay maxaa yahay فالnطru qaala abu xaatim majhuul wاlwaliidna laa yucrafu walaa yaصixu لhaada اmatni isnaad matnigan xadiidkan wax sanada loo heli maayo oo ansaxay cabdالlahi بn صaalح minxatu callaamka wuxuu ku yidhi waqaala axaafid ibn xajar laftirkiisu wuxuu yidhi almatnu mawduuc waaba xadiiaan waa loo sameeyey maba ahan xadiiba waa mawduuc matnigu wa huwa min kalaami xasan xasanulbasriya hadalkan yidhi waa hadal xikmadahoo xasanulbasri uu yidhi duubaa liman shaqalahu caybuhu can cuyuubi الnaas marka waa xikmada xadiid ma ahan xaafidkaa sidaas yidhi ayuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuuna u tiriyey mukhtasaru zawaa'idi musnad albazaar juska labaad afar boqol konton iyo shan halkaas u tiiriyey sidaas darteeda halkan xasanka uu yidhi wuxuu yidhi laysa fii maxallihi meeshiisi ma ahayn xasankaanu xasannimadaaanu marka meeshaan ma leh xasanna ma ahano waa daciif marka qofka in ceebtiisa uu ku mashquulo oo uu ceebaha kale uga mashquulaa waa wanaag waxay weeyaan waxayna tusaydaa qof muhiimadiisa iyo dantiisa iyo maslaxadiisa yaqaana وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم من تعادم قفك اسلو ويناد في نفس نفسديس قفك اسلو ويناد نفتيس لو وينتهي واختار فاجر تما في مشيتيس قاب سعدكيس markuu soconayo iskajabiya ila kibirka keenaya markuu soconayo iskajabiya laqiya allaha allah ayuu la kulmaa walxaal huwa allah calayhi qofkaas qadaamu miduu caraysan uu yahay qofka waxa weeyaan iskala weyn oo dadku iskala weyn markuu tala soo jeediy wuu isleeyahay taladaadu waa hal ka midoo saxda inta kale waa ku yaqsana waa la yaaba isleeyahay waxaas ma iska aamusan xayta waxa shirkeena inta kaleoo dhan hadalkoodu waa la foolxun yahay caqligoodu waa la liitaa aragtidoodu waa la daciif waxa weyan dadka kaloo dhan la yaabay asna waa isku bogsan yahay wuxuu isleeyahay caqligaaga iyo taladaada iyo wax la hela ma aha marka waa isla weyn qofka nuucaasa markuu socdana iska jebiyo hadda waxa weya labada dhinac iska dhugta qofka nuucaasa asagoo allah u caraysan yahay uu aakhiro la kulmaa marka waxaa tusaya kibira ku jira ilaa xadiid saxiix muslimka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alkibru bataru lxaq wa qamdu naas kibiroo dhan waa labo qofku inuu dadka liido oo dadka yaso iyo waxa weeyaan inuu xaqa diido markaa dadyasidii weeye hadda xadiidkan midda uu sheegay labadaasaana kibir la yidhaahdaa sidaas darteeda qofka kibirku ku jiraana jannada ma galo laa yadkhulu jannata man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibr dhuuracase qadarkeed oo kibira qofuu ku jira qalbigiisa jannada ma galo markaa waxa weeyaan waa qof ayaan daran qofka mutakibir mutakabirka oo isla weyn oo dadka dhanna ay la liitaan asna is-aad iskula feecan akhraja alxaakimaa soo saaray warijaalu hiqaat حاكم وصحيح يالي أو إحدى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حافظ الذهبين وحده على شرط الشيخين معها وعلى شرط مسلم حديث مركا حديث وحديث صحيحة وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان دقدقت الشيطان حقي سيكاتي ماتا أخذت التلميذ صوصر وقال حسن تلميذ حديث هو حسن حسن ما هنا حديث هو ضعيف وسنة وحا أبجر عبد المهيمن إلا يراهدو عبد المهيمن إمام البخاري أبو حاتم وحي لديه هو منكر الحديث منكر الحديث وي نسائي وحر ليس بالثقة مركا لوحر هو متروك الحديث مركا ننكا صوت ضعيف آذو ضرنأ أيا كتره مركا لكن عجرده مفعنا cajaladu waa degdegta qofka arrimaha hadalka degdeg uga jawaaba oo aan ka fiirsan arrinta uu ku dhaqaaqaya degdeg u sameeya oo wax walba fudaydka ku gala way degdegta waxaa ka soo hor jeeda ta'aniga iyo tabayunka qofku shayga alanaatu wata'ani inuu ka fiirsado uusan ku degdegin oo wax walba waxa weeyaan hadalka uusan ka jawaabin ilaa uu ka fiirsado ficilka uusan ku dhaqaaqin ilaa uu ka fiirsado ta'ani kaasa ilaahay jeceliy maadaama taas ilaahay jecel yahay waxay tusaydaa cajaladu inaysan fiicnayn ilaa didkeeda ilaahay jeceliy didkeeda hadduu ilahay jeceliy iyadoo waa inuusan ilaahay jeclayn inuu didkeeda jecel yahayna saxiixaynkaay ku sugan tahay nabigu ashaji ibn cabdilqays ayuu ku yidhi inna fiika khaslatayni laba sifaa kugu sugan yuxibuhumullah oo ilaahay jecel yahay alxilmu dulqaad iyo walanaatu kaasiimo labadaas sifo ilaahay jecel yaha kugu sugan uu ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam marka labadaas sifo maadaama ilaahay jecel yahay kan ka soo hor jeeda tasaruca iyo degdegta iyo cajalada ilaahay ma jecla ibnu xibaan wuxuu ku yidhi kitaabka faa'iidada badan rawdat alcuqalaa wuxuu yidhi ina alcaajila laa yakaadu yalxaq qofka degdegaa ma kuma sigo arrinta inuu waafaqo weligiis meesha saxda ma haleelo ma haleelo كما أن الرافق لا يكاد يصبح sida qofka tartiibsada uusan marna ku sigan inuu waxa weeyaan laga hormaro arrinta sida saxda looga hormaro badanaaba kaasaa waafaqa wasaakitu laa yakaadu yandam qof aamusaa ma shanlaayo qofka hadduu aamuska badiyo waxa uu ka jawaabayo waxay ka uu ka fiirsaday ay noqdaan ma shanlaayo ma shanlaayo waman nataqa laa yakaadu yaslam qofka isla hadla hadloo hadalka iska tuuraa xataa marna kuma sigto inuu nabad galo inuu nabad galo iska dayo xataa kuma dhowaado kuma sigto inuu nabad galo wain alcajila yaquulu qabla an yaclam qofka mutacajilka maxaa la idhahda cajalada xaa luu yaqaan qofka cajilkaa ee degdegaa hadalka wuxuu yidhaha intuusan shayga xaqiiqadiisa ogaan isagoo shayga xaqiiqadiisa ogaan uu go-aanka gaara qofkaasaan mujrim wey xaqiiqadii intuusan ogaan uu go-aan ka gaara uu ka hadla uu leeyahay kaas tuug wey mana uusan baranba inuu tuug yahay inuu aamin yahay xataa ma kala yaqaan kaafir wey inuu intuusan ka intuusanba ogaanin ma muumin mise waa kaafir mubtadic weyuu leey intuusan ogaan ma sunniya mise waa mubtadic faasiq weyuu leey go-aan degdeg u qaata waa qofkaas weligiis waxa weeye markaas sidaasa sifo wa tan labaad wayujiibu qabla an yafham qofka ajilkaa wuxuu jawaabaa intuusan fahmin waxaas ka waran markaasu leey waa saas marba uusan fahmin waxa la weydiiyey xataa sax uma fahmin markaad fahamtaa wax laga jawaabee mogta isagoon fahminuu jawaabaa wayaxmadu qabla an yujarib qofkana wuxuu ammaanaa isagoon baran wax yaray ku arkaa markaasuu le cirkuu geyna kanoo kale kanoo lama ar kan lama arag hadda isagoo caayala arka lacnada maxaa yaele marka horu ammaanayaba ma baran wuxuu ammaanaa isagoon baran wayadumu bacda maa yaxmadu markaasuu caayaa markuu ammaanay kadib kadibuu baranaa markaasuu asagu caaya yazimu qabla an yufakir go-aanka wuxuu gaaraa intuusan fakerin wayamdi qabla an yaczima go-aan isagoon gaarinna waa ku dhaqaaqaa shaqada
walcajilu tasxabuhu nadaama qofka degdega waxaa la saaxiibta shanlayto wa tactaziluhu salaama nabadgelyaduna waa ka fogaataa wa kaanat alcarabu tukani lcajala carabtu waxay ku magacaabi jirtay degdegta umma nadaamaad shanlaytooyinoo dhan hooyadu shanlaytoo dhan waxaa hooyo u ah oo asal u ah degdegta hadaad marka hore fiirsato badanaaba inaadan shanlaayin u doonto fiirso shuure tasho ha degdegi وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم الشوم باسك سوء, سوء الخلق وطبيعة حمضة باس يبلاي وطبيعة حمض أخرج أحمد أيها صوصر وفي سناد ضعف سنة ضعف يا كجرة ووعى كجرة أبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم الغساني والضعيف أحمد بن حنبل وكل ليس بشيء وحجر وما مركة وضعيف ضعف قاس أيها كجرة marka xadiisku xadiis sugan ma ahane waa daciif wa can abi darda radia allahu canhu qaala qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allacaaniina dadka lacnada badan laa yakuunuuna ma noqdaan shufacaa'a kuwa ergeeya maalinka qiyaamaha dadka mu'miniinta gobola ilaahay karaameeya ilaahay wuxuu gaarsiinaya inuu u fasaxo inay inta shafeecaan walaalahood kaloo mu'miniinho naar mutay ay naarta sababtood looga soo saaro waa karaamayn ilaahay karaamaynaya qiimo ilaahay uu yeelayo dadka gabola toddobaatan qofoo qaraabadiisa weliba ayaa sabab looga dhigay inuu naarta ka soo saaro oo loo ogolaana ilaahay leeyahay u shafeec oo dad mu'miniinoo naar mutay ah sida shahiidka oo kale soo ma jeedin qaar kaleeto wax kale loo ogolan marka ay dadkaasu shafeecayaan nabiyaalka waxa weya saalixiinta dadka mu'miniinta qiimaha badan kii dadka lacnadi jiray kuma jiro inta loo ogolaanayo isaga karaamadaas ilaahay siima lacaan laakiin waa amilatu mubaalaqa waa kii lacnada badnaa maxaa yeele muuminka toosan laftigiisu marmar inuu wax lacnadaa waa dhacdaa laba dariiqay ku dhacdaa dadki ilaahay lacnaday rasuulku lacnaday wuu lacnadaa markii cabdullahi ibn mascuud inta lacnaday dumarka maaragtay ilkaha waxa way fanaxda iyo isku yeera sunniyaha xiidha ay gabadha ku tiri maxaad u lacnadayda waxaa ilaahay lacnaday maxaad u lacnadayda markaasay tii markaasuu yidhi ilaha lacnay xaan lacnadi waa rasuulka lacnaday markaasay tiri qur-aanka afar iyo tobanka boqolka waa akriyo kumaanan arag meel lacnadayda dadkaad lacnadayda markaasuu yidhi muwaadan aayadda akrin wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu ma akridaysaytir waa jirta aayaddaas qurana ka mid waana akrin macnaha qurana odhan weytan gabadha wuxuu yidhi aayaddu ma sheegayda wix nabigu nasiibo in la qaato ha nabigaa lacnaday xugun kastoo marka nabigu sheegay qur-aankana amra in la qaato aayaddaasaa ku amraysa inaad qaato xugun kastoo nabigu sheegay khalaas marka waxa weeyaan qofka muuminkaa ciddii ilaahay lacnaday ee nabi maxamed lacnaday sal la ala sl way lacnadayaan lacnatullaahi cala alyahuudi wanasaara itakaduu qubuura ambiyaahi masaajida naclad allaha ku rido yahuud iyo nasaaro dembigay galeen ay ku muteen qubuurahay masaajidka hadduu dhisaan waa la lacnada lacnatullaahi cala almusawiriin kuwa dadka sawira ee xayawaanaadka noolnool sawira lacnad allaha ku rido waa la lacnada ciddii nabigu lacnaday laakiin waa meeshii nabigu lacnaday qof iska lacnad badan ay dabeecad u tahay maaha maaha tan kale waxaaba dhici karta cid aan mudnayn mar inay ka soo fakato qofka muuminka laakiin wuu ka gaara tadaariguu samayna amaa qofkan la'aanka ah amilatu mubalaqada loo adeegsaday waa qofay sifawta hebel in weyuley hebelaa nacalahu lacanahu llah u leey ha kaasaa malcuun wey annaga naqan iska da u leey waa sifay u tahay waa qof dadkaba ku jirxiya lacnadaba marka kaas dadka shafeeca ee ilaahay berri qiyaam u fasaxaya kuma jiro karaamadaas ma mudnaa walaa shuhadaa kuwa maqaati kacana ka mid maaha yowma alqiyaama waxa weeye ambiyada maalinka qiyaamaha markay yimaadaan waxaa la leeyahay ummadihiinni ma gaarsideen diinkii ilaahayo waa gaarsiinay ay leeyihin ummadihiia inkirayaana waxay leeyiin maa ja'naa min bashiirin walaa nadiir naga nooma imaan cid nooga digta cadaabka alle iyo cid janno noogu bishaarayda muma nabiyaalkii markhaatigi aynin ahaa la leeyahay ummatu muxamadaa noo ahay leeyihi ummatu maxamedaa ka markhaati kacayaan oo le ilahay annagaa ka markhaati ah nabigaan inuu gaarsiiyo ummadiisa diinta ummatu maxamed waxay ummaddaas leeyihiin seed noogu markhaati kucaynays waktiba maanan hayn waaba naga dambeeyey wax naga dhacay dhexdayna miyo warka hayaan markaasaa laga seed ka ogaatay kitaab ilaah rasuula ilaahay noo soo diray kitaab noo soo dejiy kitaabkaasaan ka ogaanayna maxaa ila qofkas hadda qur-aanka yaqaan waa ogay nabi nuux inuu diinta gaarsiiyey ummaddoodii oo sagaal boqol iyo konton sano uu u sheegay tawxiid nabi huud inuu gaarsiiyey reer cad nabi saalix inuu gaarsiiyey reer samud nabi ibraahim inuu qoomkiisii gaarsiiyey nabiyaalka qur-aanku noo sheego idil dadka qur-aanka yaqaana waa ogyihi dadkaas marka markhaati kacayee maalinta qiyaamaha qiimahaas ilaahay u yeelay ee ambiyada markhaati ay u qabsanayaan kuma jiraan dadka wax lacnada kuwa lacnada badan kuma jiraan taas marka waxay kutusaydaa in darajo weyn oo ilahay agtiisaa kugu seegaydo haddii carabkaagu ceado ka dhigto inaad wax lacnado carabkaaga waa laga ilaashadaa inaad wax lacnado akhraja muslim ayaa xadiidka soo saaray wa can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man cayara qofkii eedeeya akhaahu walaalkiis bidembi dembi waxaasuu sameeyaa qofkii yidhaha qof walaalkiisoo ku eedeeya lam yamut ma dhinto xataa yacmalahu ilaa uu asagu sameeyo isagaa lagu imtixaana wixii uu walaalkiis ku eedaynayey ayaa lagu ayaa lagu imtixaanay inuu asagu sameeyo akhrajahu tirmidiga soo saare wa xasanahu xaafidku wuxuu yihi sanadahu munqadic sanadkiisuna waa munqadic sanadkiisuna inqidaaca ku jira waana sidaasoo waxaa ka wariyey mucaad ibnu jabal xadiidka khaalid ibnu macdaan khaalid ibnu macdaanna waxa weeyaan waxba kama maqlin mucaad ibnu jabal bal dhexdooda waxaa ku jira ugu yaraan labo labo waasito ugu yaraan labaaha ku jirta sidaas darteeda inqiaacaasa ku jira bal inqiaac kaliya maahan xadiidku waaba mawduucay yidhi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan sababtoo xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira maxamed ibnu xasan ibn abi yaziid alhamdaani oo imaam axmed abu xaatim ay daciifiyeen marka ibnuljawsina xadiidka mawduucaadka ku daray haadaa xadiiun laa yasixu can rasuuli lahi sala allahu alay waslm wuxu yidhi kan waa xadiis aan ka ansixin rasuulka walmuttahamu bihi maxamed ibnu xasan qofka lagu tuhmaa inuu sameeyo jeebka samayska gacanka samayskaan oo sameeyey xadiidkan gacantiisa ku sameeyey ama saabkiisana waa maxamed ibnu xasan marka soomaalida waxaan leeyahay mahmaahdooda iyo xadiidkan si isku waafaqo soomaalidu xadiidkan mahmaahooda u yahay oo waxay yidhaahdeen afkaad walaalkaa arinnug ku tiraa inaadan ku nuugino ma dhici karta yidhahde arinnug macnaha waa caay reerbaadiyanimada reerbaadiyaha dhexdooda waa laysku caafiya waxay yidhahdeen af aad walaalka arinu ku tiraahdo ma dhici karta inaadan ku nuugin ilahay waa kugu imtixaanaya beri inaad adugu ku jacdo marna waxay yidhahdeen yeer nafsi rabbi waa kaa keena kuguma sidaayo allah kugu qadaro waad dhehdaa laakiin neesab waa inaad meeshii soo istaagtaan aad qofka kula digatay waa un xadiidkan nafsu macnihiisa laakiin xadiidkiaan sugnayn laakiin waxay kutusayda arrintu arrin fiican inaysan ahayn in qofku waxa waya in qofka walaalkiisa ceebeeyo waxa weeyaan sifo fiican ma ahan sifa aad u lidata weeye fudayl ibn ciyaad wuxuu dhihi jiray almu'minu yastur wa yansax mu'min waa astura dadka ceebahooda mu'miniinta waana u naseexaya walaalow iska daa maha inaad ka aamusaydo walaalow iska daa waxaad xumaanta walfaajiru yahtig wa yucayir waxa weeyaan faajirkuna ceebta dadka inuu tusuu ku dadaalaa waxa weeyaan qofkan uu dhaleeceeyo dadkana uu sheego intaasuu ku dadaalaa wa canbaas ibnu xakiim can abiihi can jaddi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam weylun halaag liladii kii u sugnaaday yuxadiu sheekeeya oo fa yakdibu been sheega qof markuu sheekaynaa been sheega muxuu sheegaa beenta liyudxika inuu ka qoslisiiyo daraaddeed bihi beentaas alqowma dadka weylun lahu halaag kaasuu sugnaaday uma weylun lahu halaag iyo waadi jahanamo ku yaalla kaasuu sugnaaday akhrajahu alaaatu saddex iyo soo saareen oo kale ah abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i saddexdoodaa soo saareen wa isnaaduhu qawi sanadkiisuna waa xadiis qawi ah waxa weyaan tirmidina xasan ayuu ka dhigay sheekh naasidiin albaanin xasanu ka dhigay marka xadiid qawiya wey wuxuuna tusaa dadka markay sheekaynayaan hadalka jirayaan hadalka been ku dara si ay uga qosliyaan dadka bal kuwa riwaayadaha dhigaxay kaloo ka shaqeeya yaa kuwa riwaayadaha culimada kuwa jiraya hay riwaayad leeyo dhan hay tar shaqadoodu waa intaas sooma waylun lahu uma waylun lahu halad ayaa u sugnaaday waadinkaanan ku yaalla u sugnaaday marka qof walbaa qofku yaqaano fanaanka waa inuu gaarsiiyaa oo xadiidkan loo qoro la gaarsiiyo la yidhahdo war ilaahay uga cabso waxa weeyaan intaan waadi jahanama ku yaallaa ku cunin ilaahay uga toobadkeen toobaddu waa furanta qofku intuu noolyahy qofku intuu noolyahy fursadu haysta marka in loo sheego weeyaan inay waxa weeye maanta labaatan iyo dhowr sano kadib ta muqdisho ku soo laabtaan oo huteele u kaleeyaan labaatan dollar lagu galo riwaayadahooda waxay kutusayda ummaddeenna ayaan daradooda yaa sagaal sac oo habeennimo ay ku gaareen habeenadda xidha xidhaha saas u sheega ka warka sagaal sac waxay yidhahdeen gabdhihiyo gooyaya oo madax bannaa oo le ma waxaan u malaynaaye nimcadaan oo kale ilaahaa ku mahadsane ama madax qaawan inaan meeshan ka niikinaayo weligay u malaynay labaatan sano kadib ilaah adaa ku mahadsan kuma laho inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiun waa dariiqii jahaname waxay leedahay alxamdulilah fiiri dariiqii jahanamay cagta ku haydaa markaasay leedahay u malaymay nimcadaan oo kale waaba iska gooyeena yidhahdeen waaba afkee laska la saari waay laba laba inta isku dhega iyagoo qaqaawan nin iyo naag waa ajnabi kalaah soo ma jeedin nas'alu llaha asalaama ilaahay weynaa isagu hal nabadgeliyo waa arrin ayaan daraa weeyaan وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من قف كفارديس اقتبته آد حمته أن تستغفر له وإن إله دم داف ويديده قف طال حمته وحي كفارة قدك هو إله دم داف إله دم داف إنه تراده رواه الحارث ابن أبي أسامة أيوري بسند ضعيف سند ضعيف أي كورينا من مبهمة أما سند كوتشرة من مبهمة أي سند كوتشرة مركوا ضعيف ويان حديثان نصبنا xadiidkan ahlulcilmiga gabola qaateen oo waxay dhahdeen qofku hadduu qof xanto inuu inta u tago yidhahdo wari cafi maahanayo waxaaba dhici karta carab badan inay ka sii qaado carab badan inay ka sii dhado ee waxaad ilaah dambi dhaaf weydiina ilaahu dambi dhaaf ilaahu dambi dhaaf ilaahu dambi dhaaf aad leedahay ilaahayna waad u toobad keene dembigiina waa iska shuruuddii kalead la imaanayda hayre saddexdii shardiyoo kale ayaad la imaanay dembigaas inaad xanta joojido inaad ka shanlaydo inaad go'aansato dib dambe inaadan qofkan wax uga sheegin iyo inaad asagii afar wax uga dhigayda ay yidhahdeen inaad tidhahdo ilaahu u dembi dhaaf ood asagii ilaahay dembi dhaaf u weydiido mee awal maadaama aad dulmidood xumayday saasay yidhaahdeen waxay ku xoojiyeen xadiidku xadiitaan uma sugneen saddex arrimood waxay yidhaahdeen fasaad badanaa ku jira haddii loo tago kow waxay yidhahdeen haddaad ogeysiido mafsado weyn aa ku jirta yidhaahdeen maxaa yeelay markaas aad u sheegsheegtaa qalbigu hura tan labaadna waxay yidhaahdeen ogeysiinta aad ogeysiido cadaawad ayaa dhexdiina ka dhacayda tan saddexaadna waxay idhaahdeen wanaaggii awal iyo ismaxabayntii iyo isku soo dhowaanshadii agtiina tilana waa suulayda marka mafsadana waa imaana maslaxana imaan maydo saddexdaas arrimoodaan ku darnay xadiidka sidaas darteeda waxa weeyaan qofkaad xamatay waa inaad tidha ilah ugu dambi dhaaf ee shardi maahan inaad tidhahda icafi sheekhulislaam ibnu taymiya ka mida culimmada mareen ardaygiisa calaamatu ibnuqayima ka mida ibnu muflixa ka mida safariniya ka mida xataa riwaayada imaam axmed laga wari wey jirta qowlka labaad wuxuu leeyahay qof haddii aad xamato xantaas toobadeeda waxaa ka mid ah oo shardi u ah inaad u tagto oo tira icafi waa ku xantay waa ku xantay xataa kuma filna saasaan ku iri waa inaad tidhahda ha uma aadan sheegin haddaadan dhihin saasaan ku iri waa ku xantay cafi keliyo xataa cawama tareed waa inaad u sheegtaa oo uu garto qofkaanu dhibkaad u geysatay maxaa yaele waa ku xantay haddaad tidhaahdo ma tuuganimaad ku xamatay ma zaalib inuu yahaad ku xamatay ma qaatil inuu yahaad ku xamatay ma bidcoole inuu yahaad ku xamatay waxaaba dhici karta inuu shaki sii weyn sii qaadaba oo aan oo ka sii daran haddaad u sheegi lahayd laakiin haddaad u sheegto wuu garanaa meesha aad ku jarxiday had adigiina haddeeraad ka calaacalaydaah oad ka laaba hadhow culays weynaysan ku keeninaa dhici karta laakiin oo waa ku xantay cafi maayagsi sidaas darteeda waajib waxaa ku ah qofku markuu toobad keenayo inuu u tago qofka uu xantay oo yidhaha walaalow icafi saasaan ku idhi saasaan qowlkaas labaad waa qowlka imaamu shaafici waa qowlka abi xaniifa waa qowlka imaamu maalik waa riwaayad imaam axmed laga wariyey mas'aladu laba qowl hadday yeelato waxaa laasim ah in kitaabkii sunnada loo celiyey qowlka hore xadiidkiisii waa aragna waa xadiiska daciifka bal ahlcilmiga gabalkood ay wadciba gaarsiiyeen xadiis mawduuca inuu yahay amaa qowlkan waxaa u deliila xadiidka imaam bukhaari saxiixiisa ku wariye min xadiid abi hurayra taasaa u deliila nabigu wuxuu yidhi man kaanat cindahu madlama liakhiihi qofkay agtiisa ay ahaato madlama oo walaalkiis dulmiyey min cirdin fiir kow waxaa laga bilaaba waa cirdig qof walaalkiisu sharaftiisa wax ka sheega waa xanta soo ma jeedin aw shayin ama wax kaleeto hantiyuu ka dhacay dhiigu ka galay falyataxallalhu minhu ha ka xalaashado alyawma maanta qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirhamu intaan la gaadhin maalin aan dahab iyo lacag midna la haysan oo wax lagu qaanbaxo aan la haysan in kaana lahu camalu saalixun uqida minhu biqadri madlamatihi duu camal saalixa qofka uu xantay uu soo shaqaystay camalkiisii saalix ahaaya inta laga qaada la siina qofkuu xantay ama uu dhacay ama uu dilay wain lam takun lahu xasanaatun hadduusan xasanaad lahaynna uqida min sayi'aati saaxibi qofkii uu xantay ama wax ka qaatay dunuubtiisiiyaa la soo qaadaa qadar la-eg dhibkaad u geysatay fa xumila calayhi korkaa laga saaraa riwaayad kalena naarta lagula tuuray naarta lagula tuuray xadiidka marka sariix wuxuu ku yahay qofkii inaad ka xalaashato tira cafi idan qowlkan saxiixa ah waa inaad tira qofkii cafi waa sida waxa wey waana sida uu khazaali ku rajaxay ixyaa culumudiinka waa sida imaamu lqurdubi tafsiirka ku rajaxay waa sida uu imaamu nawowi raximahullahu adkaarka ku rajaxay waa sida xaafid ibnu kasiir laftigiisu tafsiirka ku rajaxay laasim qofkaad xamato waa inaad u tagtaa cabdullaahi ibnu saalixna wuxuu yidhi waladii yadharu wallaahu aclam annahu laa budda min alistixlaaq lagama maarmaan wey inaad tira icafi laga maarmaan wey waa u dembi dhaaf daba inta meel fadhiisto keliya kuguma filna daliilna male daliilna malaha daliilna malaha laakiin cabdullahi ibnu saalix asag wuxuu ku daray wuxuu yidhi waxaa laga maarmaana in la fahmo asalkan oo waxay tahay haddii waxa weeyaan arrintu cuqdad iyo cadaawad ay sii keenaydo hadduu maqlo oo dhibaato lahuba ay sii keenaydo inuu ilaahay iskaga toobad keeno qofkaana ilaahay u baryo waa u bannaantao sidaas weeyuu leeyahy wa can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam abqadu rijaali ragga midka loogu carab badan yahay ilallahi allaafkiisa ilaahay qofka ugu neceb yahay ragga rag iyo dumar macnaha waa isku midee waxa weeye min baabi taqliiba la yidhahdaa baabu taqliib kuwa ilaah ugu caraba badan yahay alaladu waa ninka dooda adag ninka dooda adag weeye alkhasimu ee muranka badan kaasaa ilaahay ugu nacay badan yahay dadka qofka dooda adag alaladu waxa weeyaan waa isim faacil waa midka dooda badan dada badan weeyaan jamciisina waxa weya lud saa darteeda qur-aanku labadaba waa ku jirta labaduba qur-aanku wuu ku jiraa wa huwa aladu lkhisaam waa mid doodiisu adag tahay jamceedu ahna wa tundira bihi qowman ludda kuwa dood adag jamciyo mufradka waa qur-aanka saas ugu yimaadee marka qofka dooda adag ilaahay kaasoo dadka ugu cara badan yahy qofka dooda adag waa qof ay sifo u tahay shadiid ah dadka markuu ula doodo ama arrimaha diinu kala dooda ama adduunyu kala dooda rifqi ma leh waa inuu asagu ku soo hara loogama soo haro loogama soo hari karo dii la doodo wuxuu rabaa inuu asagu ku adkaado bes inuu ku adkaado asagu uu rabaa waa arrin aad u khatara marka oo haddiiba ay gaarsiisan tahay xaalkiisa ilaahay dadku ugu necab yahay inuu yahay waxaa dareemayda qof musiiba ku dhacda inuu yahay sifo aad u xunna ay tahay waa qof mar walbay qof isqabtaan inuu uga uga soo haro uu jeceliy waana ku dadaa marna lagama gahelo isaga waa macaanka garnaqaataa marka qof qataa wey baabu tarkiibi haadaakan baabu tarkiibi jeclaysiintii baabkeedii weeye fii makaarim alakhlaaq akhlaaqda kuweeda wanwanaagsan la isjeclaysiiyo baabka horan ka soo baxnay waxaa weya baabu rahabi min masaawi akhlaaq uu ahaa in layska cabsi geliyo waxa weeyaan akhlaaqda xunxun sida manaasibada fiigu isugu munaasibeeyey waana qaabka dhamooba diinulislaam u socdo qur-aanku u hadlo waxa weeye qofka xumaanta in laga cabsigeliyo wanaaggana la jeclaysiiyo marka markii uu baabka hore uga soo hadlay xumaanta in layska cabsigeliyo hadda wuxuu ka hadlayaa wanaagga in laisjeclaysiiyo qofka la jeclaysiiyo waxa qofkaas sida waxaa sameeya intaasu leeya qofka waxaa sameeya ilaahaa jecel qofka waxaa sifaada wanaagsana loo sheegaa dadka dadka iimaankalu si ay ugu degdegaan tarkiib waxa weeye waa jeclaysiin wey makaarimna waa jamcu makruma makrumada waa sifada wanaagsan wey ficlulkhayrka wey ficlulkhayrka aa la ihahda makruma makruma makaarim aa lagu jamciye marka baabu tarkiibi jeclaysiinta baabkeedu weeye fii makaarim alakhlaaq akhlaaqda kuweeda wanwanaagsan la ysjeclaysiiyo can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam calaykum laazima bisidqi runta waa ismu ficil ismu ficil amar wey ilzamu wey calaykum laazima bisidqi runta laazima fa ina sidqa runtu yahdi wuxuu qofka ku hanuuniyaa ila albiri daacada runtu qofka wuxuu ku hanuuniyaa samafalka iyo daacada birina waxaa la idhahdaa waa kelima jaamican likulli maa yuxibuhu llahu yardaa min alaqwaal walafcaal wax kasta oo ilaahay jecel yahay oo qowl ah oo ficil ah biriyaa la yidhahdaa marka runta inaad mar walba runta laasimto sida ilaahba uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah wa kunuu maca saadiqiin mu'miniinow rabbi ka baqoo saadiqiinta la jira qowlkaaga aad ku run sheegto ballankaaga aad ku run sheegto waxa weeyaan wax walba runta aad istaagto wuxuu qofka kugu helinaya daacaadka daacaadka dariiqda qayrka fa ina sidqa runta yahdi wuxuu qofka ku hanuuniyaa ila albiri daacada wa ina albira daacada qofka duu daa'imana yahdi ila aljanna jannadu ku hanuuniya daad qofku daacada tawxiidka sunnada salaada soonka sadaqaadka waxa wey dikriga adkaaraha qur-aan akhriska tasbiixda istikfaarta qofka hadduu iska daa'imo jannaday dalaq siinaya halkaasay cagta u saaraya daacaadka inaad laasimto wa ina albira daacada yahdi wuxuu qofka ku hanuuniyaa ila aljannati jannada wamaa yazaalu kama suulo alrajulu qofka yasduqu inuu run sheego wayataxara sidqa runta uu ku dadaalo fiiri runtu maahan wax iska fudayd waxa weeyaan qofka haddaan ilaahi weyna ilaalin waxa weeyaan naftu waa jaahila daalima jahli iyo dulmiya asal waa naftu waxay rabtaa marka inaad kasbato runlow inaad noqoto waa mixe inaad ku dadaasho hadalka inaadan iska hadlin ee horta kelmad aadan ka fiirsan inaadan ku hadlin kelmad aad hubsato inay runtaa waxana aynaad ku hadlin naftaada inaad ku adkaydo oo aad kula dagaalanto kaftan iyo dhabahaan midna inaan been uga soo bixin afkeeda taas marka markaad ku dadaasho marka dambe waa la qabsane markaas wuxuu noqonaa qofkii qof saadiq ah marka ta la qabsado marka fiiri walaa wamaa yazaalu rajul qofku ka suuli maayo yasduqu inuu run sheego wayataxara sidqa runta ku dadaalo xataa yuctaba ilaa loo qoro cindallahi alagtiisa sidiiqan run badane ilahay agtiisa lagu qoraa sidiiq sidiiqna waa derajada may derajada nabiyaalka ku xigta weeye ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiin xataa shoodada waa ka horraydaa saasaa loo qoro qofka naftiisa ag dhiga runta inaan kelmad beenuu ka soo bixin ee la qabsada ee sidiiq noqda ilahay agtiisa sidiiqa looga qoraa marka dambe waa derajo aad u weyn laakiin waxaa ka horrayda mujaahadatu nafsi naftaada inaad jihaad la gasho inaan carabkaagu been ku dhawaaqin taasaa kaaga horrayda waxa weeyaan xadiidka wuxuu nabigu yidhi qofka sidiiqa loo qoraa qofka waxaan loogsoon yahay waxa uu noqonayo horay ilahay intiisa uga qornaayo laakiin malaa'igta wax qorayda malaa'igta wax qorayda qof walba camalkiis wuxuu noqdo u qorta malaa'igtaasaa loo sheegaa laleeyahay qora laakiin horay lox maxfuudka ugu qoray qofka sidiiqa inuu sidiiq noqona horay lox maxfuudka ugu qoray laakiin malaa'igtaana loo caddayna aleeyahay qora sidiiq u qora malaa'igtan acmaasha ilaa malaa'igta camalkii markii la sameeyay qorta kuwa acmaasha qoray xafadada وإyaaكم wlkdiba waxa weya waa taxdiirtana وإyaaكum wlkdiba beenta ayaan idinkaga digayaa beenta ayaan idinkaga digayaa beenta ayaan idinkaga digayaa macnaha ka fogaada beentao naftiina beenta ka fogaya wey fain اlkdiba beenta yahdi wuxuu qofka ku hanuuniyaa ilى اlfujuuri faajirnimada faajirnimada waxa weeyaan waa macaasida dhammaanteed ismu jaamicun lishar wey birigiiyuu ka soo horjeedaa waa dhammaan wixii macaasiya kufri iyo shirki iyo bidco iyo macaasida ka hoosayda kulli fujuurkaay soo gelayaan waa ismu jaamicun lishar faajirnimada ayay ku hanuuda qofku hadduu beenlow noqdo waxa weeyaan marka dambe ballanka buxu samaynaa khiyaanu samaynaa waxa weeyaan faajirnimoo dhan ayuu waxa weyan u baxayaa waina alfujuura faajirnimaduna yahdi wuxuu qofka ku hanuuniyaa ilaa naari naar qofta hadduu faajirnimada iska laasimo khalaas naaru geyne naari geyna macaasidu dadka wamaa yazaalu rajulu qofku ka suuli maa yakdibu inuu been sheego wayataxara lkadiba beenta uu ku dadaalo qofka hadduu beenta iska joogteeyo beenwa beena u dhiibe qofkaana hadda beentaan u sheeg kana sidaanu yuusan ku eedayna ka wareegso beentaas u sheeg kana ka wareegso siduu u wado u wado u wado khalaas marka dambe wuxuu gaarayaa ilaahay agtiisa in looga qoro kadaab wayataxara alkadib xataa yubtaba ilaa loo qoro cinda allahi ilaahay agtiisa kadaaban been badane khalaas marka waa derajo aad u liidatuu gaaray marka derajo aad u liidata ayuu gaaray muttafaqun calayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسول كإلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إياكم والظن مرحا إنك قدقية قفك أساسا أمريي خاصاسا كتومي ساسا إسئري وعويا إسكدايا وحاذا حقيقة أدول إستاقين قف ولالكاها كتومي إياكم والظن مرحا إياكم إنك قدقية فإن الظن أكذب الحديث مروه هو هذا المثل أبين بدن هذا الوطن مثل أبين بدن هو مرحا متفق عليه marka malaha waa rin aad u qatar wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah rasulka la yiri sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal julus bi turuqat idinka ya waxan idinka digaya wadooyinka la fariisto iska ilaaliya wadooyinka aad fariisanaydaan iyyakum wal julus idinka ya waxan idinka diga fadhiga la fariisto bi turuqat nusqooyinka gabal waxa ku sugan bi turuqat oo baqa bukhaarigan sidaas ku ay ku taalaa nusqooyinka gabalna waxaa ku sugan waxa weeyaan fi turuqaat oo xaafid bin xajar sharaxa ayuu ku sheegay inay alfaada gabal xadiiska fi turuqaat inay riwaayadaha gabal ku soo aroortay wakadalika riwaayad bukhaari waxaa ku sugan cala duruqaat marka saddexda lafdiba inay jiraan ay kutusayda iyaakum waljuluusa fi turuqaat waxaan idinkaga digayaa fadhiga aad fadhiisataan wadooyinka wadooyinka dadku maraan wadooyinka dadku maraan meelahaas aad soomaali u fadhiisatoon maqaayidaha hortooda iyo biibtooyinka halkaas wey qaalu waxay dhahdeen yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow maa lanaa nooma sugnaanin buddun deeqtoonaasho min majaalisinaa meelaha aan fadhiisanno aan ka deeqtoonaanno nataxadau waan ku sheekaysanaa fiiha dhexdeeda rasuulka allow kama maaranno meesha waa ku sheekaysana waa laisku warsaday aadaan u rabna marka waa isku sheekaysan carabta halkaas dhaqanka carabta in uga egyahay wada dhaqanka Soomaaliga Soomaalidu aad meelahaas qof aan soo fariisan waa yiri ah aydahaas iyo xadaha waa weyn jidadka laamiyalka iyo jidadka waa weyn agtooda alla iska fariisana maanta halkaas carabta lagu sheekayna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaal Nabi Muhammad fa amma idha abaytum hadad diidan fa a'tu siya at-tariqa jidka haqa haqisi wa yahay hadat fariisato jidka xaqiisa bixi jidka xaqiisa bixi marka taas waxay tusaydaa qofku hadduu jidka xaqiisa bixiyo xaaraan maahan fadhigi marka laakiin xaqaan inaad bixi karta in kala fiiri xaqaana aad u adag marka xaqaana in la bixiyo ay adag laakiin maxaa yeele haddaan xaqaan haddii la bixiyo ay xaaraan sideedu u ahaanayda nabigu marna ma aqbaleen haddii qofku marka xaqaan uu bixiyo fadhiga uu dariiqa fadhiistaa waxa weeye shay mubaaxuu noqonaa haba laga fiicnaadee laakiin mubaaxuu noqonaa xaaraan noqoma فأعطوا سيا الطريقة والضبط حق والطريقة والضبط حقه حقي سيا قالوا حيلنا وما حقه حقي سكوية جدك قال ما بقد قد البصر وإنها إلا الله كو حيلا إنها إلا الله إلهي بانه أبن صدي آية القرآن آية القرآن ربنا إلهي كأمر كمك إلهي كأمر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم marka aayaadkaasa ilaahay ku amray indhaha ila allah indhaha ila allah macnaheedu waa inaan indhaha lagu fiirin wax ilaahay ka xarimay ta jidkaas fadhiisato ood nin tahay maalan imise gabdhooda halkaas soo marayda marka inaadan dadka dumarka halkaas soo maraya ajnabiga kaa ah aadan indhahaga ku taagin hadday haddii meesha dish kuu saaran iyo telefishon oo naar cumo qaawano kaaga khudbaynayda oo haddee shaqada ka dhigatay markay jid xaqiisa iska daay waa hoogtay marka qaaraba waxa weeye shaahaba lagu gadaaba oo biisada haddaysan telefishin lahayn lagama gato markaas waxa weeyaan baashaasa la soo saaraya ma garatay aljaziira iyo idaacad shaydaanna waa loo saari oo waxa weeyaan gabar sida malayga ay u dhalatay ah waxa weyn ay ka khudbaynaydo oo shaydaana oo loola tababarayba dadka inay soo jiidato raggu fiiriyaanaba loogu talagalo idaacadda oo saasa loo keenay meesha soo ma jeedin marka marka taas waxay ku tusaydaa munkar weyn oo qatara inay tahay marka kan ugu horeeya nabigu wuxuu yidhi qadul basar waa araggoo la laabo wa kaful adaa iyo dhibka oo la celiyo ta labaad waa inaadan dadka jidka maraya dhibin dhibka waxaa ka mid ah inaa la xanto kanuna xuuha tii xamadeen xay ahayd waa mixi suu egi waxay tahay isuu labisan yahayn adsaa ka dhigataan waa akhlaaqun waa xaaraan waa dulmi waa xan waa fasaad iyo faduul waxaa jidkii inaad ciriirdo oo wadadii inta lagu dhawaado kuraas la iska dhigto ama gawaariba lagu xiro oo dadkii meel ay maraan la waayo kaful adaa ayaa lagaa rabaa dhibka inaad ka celido oodan gaarigaaga iyo adiga iyo kursigaaga midna dariiqaas adna ummadda ku dhibin waraddu salaami tan saddexaad oo ina salaanta ridaa wadaad fadhiisata dad muslimaa meesha ku nool muslimna waxaa lagu yaqaana waa isi salaama qofuu yaqaan iyo qofaan uusan yaqaan iyo qofuusan aqoonba waa salaama qofka muslimka dad wada fadhiisata marka salaantaa kugu badane bay meesha dad muslimu degan yihiin salaanta waa kugu badane ilaa muslimiinta dhaqankooda sidaasa nabi maxamed amray sala allahu calay wasalam markay qof ay salaamu alaykum marka inaad sheeko iska qabsato misal lagu dhagadeelo xanta iyo fadhi ku dirirka aan salaamtiiba la ridin waa fasaad kale ilaa marka lagu salaamo waajib way inaad ridida imise waajibaad ka tagta marka dadad ridin ah waajibaadku inaad meesha ku dayacdaa imaan karto marka waa inaad qof baraarugsan tahay dad meesha fadhiisato oo aad salaamta ridida qofka in salaamaba ka ridida tanafaad walamru bilmacruuf wanaagga waa inaad amarto hadaad aragto qof wanaag halmaansan ama ka tegey u sheeg waa tira walaal wanaagga samee wanaagga waxa kamid ah salaadii la adinay meeshii ala iska fadhiyo adinka ma maqashay wanaag amar haye war salaadii la soo aado walaaliyaal salaadii waa la adin waa loo yeeray aa muslimiintii misaajidka loo soo dhiga wanaag amar ah qof khayr la marka noqonayo kan lixaadna waxa weeyaan waa nahyi can ilmunkar munkarka la reebo wixii munkara meesha ku aragto telefishin haddii la soo dhigo waxa weeye naaga qaawan ama niman xunxun oo saqajaamiina ama akhlaaq xumo kale laga fiirsanayo waa inaad joojido aad tiraa war inaga daaya meesha munkarkaa la jooji heesaha aad joojida dadka dadka wixii xamanayo adugu markaas dhegtaada ku dhaco hadda raadi laguma laha laakiin waxaad aragto oo xan iyo dicaayad iyo fadhi ku dir qabaa'il laisku diraayo iyo aad tirahdo war iska daaya munkar wixii munkaroo daahira waa inaad jooji waa inaad ka hadasha oo aad suulidaa suulinta waxaa loo jeedaa haddaad awood leedahana joojiyaad leedaha haddaad awood lahayna shaksi caadiya tahayna ilaahay ka cabsado munkarka iska daayaad leedahay intaas adiga suulintaadii إلهي قفك ما صار وحسن أودي متفق عليه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم من يريد الله به قفك إلهي لطور خيرا خير يفقه إلهي وحكي فامسية في الدين دين قفك هدي إلهي خير لطوري وحوي إلهي الدين تفامسية علم نافع أوسية فأصبح كتوسة إذا قفك إلهي إنه عالم بالأحكام الشرعية كدقه علمنا علم نافع او الهي uga baqay uu yahay waa calaamatu saada ah waa calaamatu sayda qofkan qof qayb inuu yahay qofka ilaahi qayrka la doona ilaahi fiqiga fahamsiya diinta fiqiga waxa loo jeedaa fiqul kitaab wa sunna ilaahi inuu kitaabka iyo sunnada fahamsiyo iyo waxa weeyaan wax alla wixii uu adeegayo fahamkaas kitaabka iyo sunnada sida culumta arabiyada oo kale tan xawadi iyo usuulkii iyo safigi iyo wixii oo kale marka waa calaamad tusayda qofka ilaahi qayr la doonay mafhuum mukhalafada waxay tahay qofka haddaan qayr lala doonin ilaahay diinta ma fahamsiiyo qofka marka diinka ilaahay fahamkiisa ka fog waa calaamad tusayda shaqinimo iyo ayaanbaha waa calaamad idan marka qof kastoo muslim ah waa inuu nasiib ku yeeshaa diinta fahamkeeda oo uu intuu noolaya maalin kastaba jeclaadaa inuu diinka ilahay wax ka fahmo maalin walba wax faa'iidayso habeen walba wax faa'iidayso hal xadiis faa'id macnihiis hal aayad macniheed wax faa'iidayso calaamada kayrka waa fahamka diinka calaamada shartuna waa fahm la'aanta marka wixii ilaahay ku fahamsiiyana waxa weeyaan fahamka saxdaa waa inaad garataa xaqii iyo xaaraamtii kala garataa xaqii iyo baadilkii waa inaad kala garataa kunaad dhaqantaa waxaad garatay hadaad inta garato aad kutubaxoor tahay waa shaqaawo iyo calaamad aad u xun وعن أبي الدداء رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم ما من شيء شيء معها شيء قاسو في الميزان ميزان كنحني سأهاضي أثقل متك قريس بدن من حسن الخلق ضريعة وناك أخلاق وناك ضريق يا مركا ميزان كحسنات كيسيئات اللي سكون ميزان أيو وحكا ميزان بدن كقرص مجرو أخلاق وناك قفت ضريعة وناك سن ee waxa weyn furfuran ee wajiga bashaashada leh ee waxa weyn aan xasad ka ahayn cuqdadlowga aan ahayn qofka noocaasa waxa weeyaan waa wax miisaanka la saaro waxyaalaha ugu culayska badan maalinka aad waxa weeyaan qof walba u baahan yahay husnul khuluqa husnul khuluqa ma min shay shay ma ahan shaygaas oo fil miisaan miisaanka ku sugan afqalu mid ka qulays badan min husnul khuluq akhrajahu daawud wa tirmidhi ayaa soo saareen wa sahahahu imam tirmidhi ayaana sahih yeelay hadithka وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يري الحياء وحشوتكم من الإيمان إيمانكم كمده متفق عليه حشوتك إيمانك كميدي حشوتك واقفك وحا عن حرامتا أما سيلغة في عيه وحا ويمضتك ضدك wanaagsano ay dhibsanayaan qofka ka qajiraya ka joogayo oo naftiisu diidayo xishoodku waa saa xayaaga waxa weeyaan waa waxyaalaha xaaraanta ama xaaraan maaha laakiin waa laga fiicay oo haddee waxa weeyaan xabad moos inta diirato inaad jidka ku cuntaa hataa waa xaaraan lama dhihi karo soo maaha laakiin haddana waa laga fiican yahay sooma jeedo waa wax laga fiican yahay ma qurux wax qurux badan ma ah wax qurux baa ama welidaa saas daraaddeeda haddii la arko maalan nin weynoo culamo aho jidka dhexdiisa inta xabad moosa diirtay laamiga ku cunayo oo maraa xataa qofka diintiisa waa la tuhma xataa diinkiisa waa la tuhma hadda qofkiina lama laha hadda munkaru meeshaan ku samaynayo laakiin waa wax waxa weeyaan aan khuluqa wanaagsan ahayn muruu'a iyo sharafna aan ahayn soo ma jeedin idan marka xayaaga qofka wuxuu ka celinayaa waxyaalaha xaaraanta iyo waxyaalaha aan sharafta iyo ammaanta keenayn ee waxa weyaan dadku ay qofka ku karisanayaan xishoodku waa ka celiya qofka waa ka celiya waa ka celiya xishoodka marka alcilm waxay hahdaan labaa loo qaybiyaa mid muktasab ah iyo mid oo waxa weya jibilli ah dadka gabal xishoodka ilaahaba ku abuuraba waa qof xishood badan nebi moxamed sala allahu alay waslam wax ka xishood badanoo dada lama arko saasay saxaabada ku tilmaamay midna waa la shaqaystaa inaad naftaada barto ma garatay waxyaalaha xunxun inaad ka celido meelaha xunxun inaysan tegin marka dambe fiiri naftu waa la qabsane waxa weya qofkan wanaagsan meeshaas oo kabarka jaadka miyuu dul istaagi kara kabarka isagoo dul taagan mar laga kama suurtoodo santiisu meel oo dubnad lagu cayaaro ama tulug inuu dul taagnaado kama suurtoodo marka waxaa dhici karta awal inuu ciyaari jira maxaa keenay waa shaqeeyey qofkaan ilaahay baa waafajiyey waa shaqeeyey naftiisuu tarbiyeeyey tarbiyeeyey markii dambe xishoodkiyaa kala khalaas markaasu xumaantii way u soo urayda waa dhibsanaya naftiisaa diidaya marka waa muktasab iyo jibil labadaas u qaybsamaan waxa weeyaan qofka ilaahayba inuu ku dabeeceeyo iyo qofku inuu kasbo oo shaqeeyo marka xayaadu waa iimaan waa iimaan nebi moxamed aa yidhi sala allahu alay slam laakiin gaaladu waxay rabaan xishoodka in dadka laga dhaqo bal lagala dagaalamo waxyaalaha ugu horeeyo waxa weeyaan in lagala dagaalamo oo lagu tartarsiiyo waxa weeyaan oo waxa weya aaday ugu dadaalaan aad ayay ugu dadaalaan gabdhaha guryaha laga soo saaro waxa weyan gabdhaha iyo wiilasha la isdhex bootiyo waxyaalaha dhan oo waxa weeyaan ay ugula dagaalamo wax kasta oo xishoodka lid ku ah gabdhaha iyo wiilasha jaamacadaha wada fadhiistaan quraasta iskoolaadka wada fadhiistaan badda xiibteeda ka wada cayaaraan khalaas marka dambe ay isxambaaraan iyagoo qaqaawan badda lee ku dabaalayna munkar weynu ma jirinay balaayo saas uusii weyno ma jirta gabadhaana dabaal baray gabadha hadda ma usan yaqaan waa gabadh islaameed oo qaawano dabaal bara meeshaas xaad u malaynayda ma qayraa ka jira meeshaas ma dhici karto meeshaas in qayr ka jiro marka waxa weeyaan xishoodku waa iimaan xishoodku waa iimaan hadduu xishood la-aantu maxay noqonay marka xishoodku hadduu iimaan yahay xishood la-aantu waa iimaan la-aan marka waa iimaan la-aan marka waa in dadka mu'miniinta ay ogaadaan waxa lagala dagaalamaya ee laga dhaqaya gabdhahooda ee wiilashooda laga dhaqaya inay tahay iimaankii xishoodka marka lagala dagaalamayo waxa la raba in laga mayraa waa iimaanki iyo diinki diinkii weeyaan can abi mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam inna mima kii waxaa ka mida adraka naasu dadku ka soo gaareen min kalaami nubuwati nabinimadii hadalkeedii nabinimadii alulaahi horreeday nabiyaalkii hore hadalka laga soo gaaray waxaa ka mid a idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonayn fasnac samayn meeshiita waxaad rabto akraja albukhaariya xadiid soo saaray min nubuwati min kalaami nubuwati ulul waxaa loola jeedaa nabiyaalkii hore ayaa waxa weeye diinkoodii ka mid yahay dadku waa kala dhaxleen marna ma lumin kelmaddan nabiyaalkii horeeto sidii looga soo gaara loo kala dhaxla lafdigaas marka waxaa loo dabdiyaa idaa lam tastaxyi waa mid iyo in loo dabdiyo idaa lam tastaxi oo aan ya lahayn labadaba waa majzuum maxay ku kala duwan yihin labadaba waa majzuum haddii la yidhaha idaa lam tastaxi waa majzuum oo lamtaasaa jismida haddii la yidhahdo idaa lam tastaxyina waa majzuum mid walbana ya-a ka go-an oo xadfa xarf cilal lagu jismiya labadaba waxay ku kala duwan yihin waxay tahay labada ficilaan asal isku mid ahayn labada ficil ficil waxa weeye istaxaa uu ka yimi hal ya-a ku jirtay yastaxii lam tastaxi ay noqday marka hal ya-a ku jirtay midna istaxyaa ay ka tahay istaxyeytu midna waa istaxaytu fiiri istaxyeytu laba yo-oday ahayd idaa lam tastaxyi hal ya-a la gooyi ana waa la reeb marka idaa lam tastaxina waa jirta idaa lam tastaxyina waa jirta idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonin fasnac same maa shita waxaad rabto akhraja lbukhaari aa soo saaray maxaa xadiiskan loola jeeda saddex qowlay culimmadu ka leeyihin qowl wuxuu leeyahay waa waciid iyo goodi waana qowlka daahirkaa qowlka daahirkaa waxa weeyaan waxay lamid ta yidhahdeen ahlucilmiga gabal icmaluu maa shi'tum innahu bimaa tacmaluuna basiir sameeya waxaad rabtaan ilahay waa ina arkaay waa goodi meesha ugu dayin bay faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur inaa actadnaa lilظaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha marka fiiri waxa weeyaan waa goodi waa goodi facbudu maa shitu min duuniya lamid waxaad alla ka sokeeyood rabtaan iska caabud waxaad ka heshaan aad leedihiin ma ahan moogta amar lays amrayo in la sameeyo ee waa goodi iyo hanjabaad macnahaas waana macnaha soo degdegaya mutabaadirka ah macnaha labaad culammada gobol waxay yidhaahdeen arinku had waxa weeyaan hadduusan ahayn arin laga xishoodo arin laga xishoodo hadduusan ahayn samee arrin laga xishoodo hadduu yahayna ka joog qowlkaasuna xoogaa waa qowlalka ugu fogaan isir malaha taasuna waa mid qowlka saddexaad waxay yidhaahdeen macnuhu waa qabar xadiidka macnihiisu waa qabar oo nabig nabiyadu ay nooga warramayaan oo macnuhu waxay tahay qofka aan xishoon a wuxuu doono sameeya waa saas qofka aan xishoon a wuxuu doono sameeya maxaa yeelay qofka waxa ka celiya ficilada xunxun iyo dhaqamada xunxun waa xishoodka qofka markuu xishood waayo wuxuu doonu sameeya qowlkaas waa qowlku doortay abu cubayd alqaasim ibnu salaam ibnu qutayba maxamed ibnu nasr almarwas aimadaasoo dhan marka qowlkaas qowlkan wuxuu leey waa khabar xadiiska macnihiisu waa darabun bimacna alkhabar qofku hadduusan xishoonayn wuxuu doonuu sameeyaa macnaheedu waa maxay xumaanta dadka waxaa ka celiya waa xishooda qowlkan wuxuu ah waa good macnahaasuna daahir macnahaana ugu fogaan isnimalaha oo ah waxa weeyaan haddaan shaygaan wax laga xishoodo ahayn iska samee aimo waaweynaana laftirkiisa doorteen aimo waaweyn ayaana doorteen wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllah وslam وbaarak calى nabiyina mxamed